أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحن كسو دحجر سورة التوبة waxaan soo gaarnay aayadda siddeed iyo labaatanaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta aho inama almushrikuuna mushrikiintu najaasuun waa najaasu ee falaa yaqrabu yaysan u dhowaanin almasjid alxaraama masjidka xurmada leh bacda caamihim haada bacda caamihim haada sanadkan hadda ay joogaan oo sanadkii sagaalaad ah ee abubakar uu soo xajisiiyey dadka sanadkaa wixii ka dambeeya yaysan kacbada iyagoo mushrikiina aysan imaan wa in khiftum haddii aad ka baqdaan caylatan faqri oo gaaladaa laga joojiyey inay tijaaradii iyo waxyaalihii ay iibso waayaan suuqmadoobaad inuu dhaco haddii aad ka cabsataan fa sawfa mar dambow yuqniikum allaahu ilaahay idin deeqi doonaa min fadlihi fadligiisa in shaa haddii uu doono in allaha ilaahayna caliimun ku ogaasho badan weeye oo wax walbaba ogoo xakiimun xikmo u saaxiiba halkan alle wuxuu noo sheegayaa subxaanahu wa tacaala in mushrikiinta laga joojinaayo masjidka xaraamka inay soo xajiyaan oo baraa casarkii ugu horreeyey baraa'atu min allahi warasuul aladiina caahadtu min almushrikiin markii abubakar uu sanadkii sagaalaad uu dadka xajisiiyey in cali laga soo dabadiray isagoo baraa'ada u sheegaya mushrikiinta afar bilood keliya inay nabad ay haystaan wixii ballan afar bilood ka badan haystay oo ballankiina aan ka bixin maana inta kale afar bilood ay haystaan ayaa la gaarsiinayay waxaa kaloo la gaarsiinayey anlaa yaxuja albeyta mushrikuun beytka inuusan qof dambe oo mushrik ahoo gaala uusa soo xajin walaa yaduufa bilbeyti curyaan qof qaawana mar dambe inuuna beytka soo xajinin marka intaasaa la naadinayo markii la joojiyey sanadkii sagaalaad nabigu wuxuu rabay calayh salatu slam sanadkii sagaalaad inuu soo xajiyo laakiin maadaama caadadii xuneed oo carabta ay joogto oo mushrikiintuna ay soo xajinaysay dadkana ay qurayshi ku dhaayeen qofku haddii uu dawaafo dharkiisa uu ku dawaafo dharka uu ku dawaafo waa inuu iska tuuro oo ku sadaqaysto xaramka haddii kale waa inuu dhar cusub ou gato ou caariyeysto dadkiina dhar ma wada heli karin qofkii waxay ku qasbaysaa maragtay in dharkiisa intuu meel dhigto ou dawaafo isagoo qaawan hadhow dharkiisa hore u qaato macal gabdhihii ayagoo qaawan bay maarta ay dawaafayeen ayagoo dhahaya cawrada maanta waa bannaantahay wixii ka bannaan uma xalaalaynay qofna inuu soo eego soo maaha caadadaa xunta ayay haysan jireen tiibaa marka la joojiyey oo mushrikiintiina waa laga joojiyey markii mushrikiintii xajkii laga joojiyey ayaa hadda xajku waa mowsim dadka ka tijaaraysa waa taqaanaa waa ku tala galaan labadaas bilood ama bishaa maaragtay inta xajka mowsimka waxay shaqaysaane sanadka o dhan ay ku noolaadaan marka dadka tijaaraad iyo alaabo kala duwan ayay geysanayaan dadki waxay is idhahdeen haddii mushrikiintii laga joojiyo suuqmadoobaada dhacayo markaa tijaaro lama helayo ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala mee meel kale ayuu idinka arsuqayaa sidii baa dhacdayoo waxba maaragtay ilaahay amdaar iyo roob iyo barwaaqo keenay dadkiina hadda badankooda waaba soo wada islaameenba wufuuddii carabta iyagoo kooxay nabiga u yimaadeen dadkii marka waaba soo islaameenoo sanadkaas ilaa dad fara badan un afartan kun ka yaray ayaa nabiga maaragtay xajatul-wadaac la soo xajiyey marka suuqmadoobaad iyo wax dhaca midna ma aysan jirin khayr iyo barwaaqaa la helay weliba ahlulkitaabka dagaalkoodii baa la idmay markaasi khanaa-im iyo khayr fara badan iyo barwaaqas ay ku helaan sida aayaddanka xogta ay noo sheegi doona yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta inama almushrikuuna najasun najaasadan marka waa macnawi sida raajixa ee najaaso xisiya ma ahano gaalka dhididkiisa iyo candhuuftiisa iyo maanta ma arkaysaa wuxuu faraha la galay najaas maa oo weelashooda haddii khamro iyo waxaas ama khindiir aysan ku cunin waa lagu cuni karaa haamankooda iyo weelashooda biyaha waa laga cabi karaa waa lagu weysaysan karaa nabigu calayhi salaatu salaam islaam mushrikad ah haan ay soo dhaansatay iyo ibraar isbraar weyn oo biyo ugu jireen ayaa biyihii laga maarka looga weysaystay oo dadkii dhamma ay ka ergeen kabacdi nabigu intuu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa biyiheediio sidii u buuxa meeshii maarka loogu celiyey soo maa marka sida raajixa waxaa weeye qalbiga ayay najaaso ka yihiin maahane daahirkooda iyo dharkooda iyo wixii faraha ou la galo waa najaaso lama dhahayo marka laakiin waxaa weeye qalbigooda iyo waxa ku qumay ayaa marka najaaso ah wey sidaa darteed xaramka uma soo badaan maadaama ay kaafiriin ay yihiin oo najaaso ay yihiin inay xaramka ay aj soo xajiyaan oo yimaadaanoo dadka muslimiinta ay ku cariiriyaan masaajidka haddii la sheegana xaramkao dhan baa loo jeedaa sideedana gaaloo dhanba looma ogolo inay xaramka marka ay yimaadaanba looma ogolo marka waa laga joojiyey inama almushrikuuna najasun waaye falaa yaqrabu yuusan u dhowaan almasjid alxaraam miska xurmada leh bacda caamihim haadaa sanadkoodan wixii ka dambeeya waa sanadkii sagaalaad wey sanadkii tobanaad ee wixii ka dambeeya mushrik ma uusan soo xajima waa loo diiday looma ogolo hadda waad aragtay marka maka la gelayo dadka gaalada iyo meelaha ka shaqeeya dariiq kale wuxuu leeyahay hayr almuslimiino meelo kale ku shubaa iyaga looma ogolo marka inay xaramka ay soo galaan nacam wain khiftum haddaad ka baqdaan caylatan faqri aad ka baqdaan oo dadkaas laga joojiyey badeecadii iyo waxyaalihii ay qaadan jireen haddii aad maanta ma arkaysaa inay tijaaradii ay baarto faqri idinku dhaco aad ka baqdaan iyo suuqmadoobaan fa sawfa yuqniyukum allahu ilaah baa idin deeqi doona min fadli fadligiisa in shaaa haddii uu doono in allaha allana caliimun ku cilmi badan weeye xakimun waxaa isku soo dhacaya iyo arrinta waxay noqonaydo ilaahay subxaana wa tacaala waa ku cilmi u laho xakiiman ku xigmo u saaxiiba wuxuu jidaynayo xikmou ku dhisaya oo ilaahay subxaana wa tacaala ma jidaynayo shay sharciya oo darar uu ka imaanayo ilaa ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta khayr iyo wax ka wanaagsan ayuu ugu bedelayaa allah subxaana wa tacaala markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay iyadoo muslimiinta lala hadlayo qaatiluu la dagaalamo aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaysnayn billaahi ilaahay walaa bilyowmi alaakhiri aakharana aanan rumaysnayn walaa yuxarimuuna aan xarimaynin maa xarama allahu ilaahay wuxuu xarimay iyo warasuuluhu rasuulkiisu wuxuu xarimay walaa yadiinuuna aan diin ka dhiganaynin oon laasimsanaynin diin alxaqi diinta xaqa nebi maxmed ugu soo dejiyey kuwaasoo min aladiina ka mida uutulkitaab ahlu kitaabka ka mida xataa la dagaalama oo dagaalka ku wada ilaa ay ka islaamaan ama jizye ay ka bixiyaanoo xataa yucduu ilaa ay ka bixiyaan aljizyata jizyadu min aljazaa abaalmarin ay ka bixiyaan oo macnaa difaaca iyaga la difaacayo isdhiibaan ee markaa jizye iyo koodhi ay dhiibaan can yadin gacan ay ka dhiibaan iyagoo macnaa qasban ay qasab ay ku dhiibaanoo diyada iyo jizyada iyo koodhiga ay gacan ka dhiibaan walxaal hum saaqiruuna ayagoo dulaysan waxa weeye dagaalka markii hore o dhan ilaa fatxu maka ilaa maanta ma arkaysaa qaswadii ugu dambeysay qaswatu xunayn oon xala ka sheekeynaynay ee markii maka la furtay nimankii hawaasin la dhihi jiray iyo haqiif iyo daa'if deganaa ay nabiga colaad iyo col u diyaariyeen oo markaa nabigu uu ku duulay calayhi salaatu wasalaam ee askaaxda laga dhigay dagaal carbeed halkaasaa u dambeeyey oo xoogna wixii intaa ka dambeeyey carab waa isdhiibtay diinta afwaajan afwaajan iyo koox koox bay usoo galeen waxaa marka bilaabatay in dadkii muslimiintaha loo jiheeyo xagga furus iyo ruum ilaan laba carabta labadeeda daraf dhinacaan ciraaqna waxaa ka xigay dowladdii furuska la dhihi jiray ee dhul badana carabta maanta ma arkaysaa ka haysatay oo adraaftaa ka gumaysan jirtay dhinacan shaam iyo tabuuk iyo markii la gaarana dowladdii la dhihi jiray maanta ma arkaysaa ruum oo ruuma sharqiya ruuma alqarbi waa midii orobo oo roomada hadda caasimadda ay madax u ahayd wey ruuma sharqiya waxaa jirta dhulkan masar iyo shaam iyo dhulkan hadda turkiga loo yaqaano iyo qoladii xukumi jirtay ayaa jira ruuma sharqiya la dhihi jiray waa kuwa hadda ruushka tasaariska iyo qayaasarada qolada ay ka dambeeyaan waa qayaasarada ay maaragtay shuuciyada afgembiyeen waxa weeye waa qayaasaradaa waa ruuma sharqiya ay ka farcameen baqaayaadkoodii waayo kuwaasi marka kuwaas marka in dagaal lagu bilaabo ayaa marka la jideeyey aayaddaana marka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku maray waxa leeyahy haddii carabta uu hoggaansatay halkaa waa in seefaha loo jeediyo sababta loola dagaalamana waxay tahay ilaahay iyo aakharo ma rumaysna oo maxaa dha ahlul kitaabka alla iyo aakhare waa rumaysanay leeyihin nabi maxmed keliyahan diideynaa waa beentoodu waay hadday ilaahay iyo aakharo si fiican u rumaysan yihiin nebi maxamed ma ayna diideen mana aysan ku gacan sayreen way og yihiin ma garatay inuu rasuul ilaahay yahay marka cinaad iyo dabdaray u diidan yihiin sababto wax alla wuxuu nebi muuse u sheegay wixii nebi ciise u sheegay oo nebi maxamed ku saabsanaa wixii kutubtooda ku yaalla way dafireen wixii ilaahay faray oo nebi maxamed inay rabo in u gargaaraan way dafireen maadaama ay diideen marka nebi maxamed ay diideen iyo waxyigiisii waxay ka dhigayiin dad alla iyo aakharaba aan rumaysnayn oo cabwaanta gaalada aan waxba dhaamine xoogaagan jizyadan laga qaadayo waa ikraam la karaamaynayo bal waxaan arki doonaa culimmada badankoodii inay leeyihiin gaaladao dhan baa jizyada laga qaadaya haddii maanta ma arkaysaa ay ogolaadaan gaalada laga qaadaya marka wax ay dhaamaan ma lahan allaahumma in dabaa'ixdooda la cuni karo waxa ay gowracaan gabdhahoodana maanta ma arkaysaa la guurso karo oo magacun diina waa ku soo degtay intaasaa lagu ixtiraamaya wa ilaa waa gaalo cad waay gaalo cad waayo qofkii nebi maxamed ku kufriyey wuxuu ka dhigan yahay qofaan ilaahay iyo aakhiro iyo rusushi dhan beeniyey hal rasuul hadduu qofka uu beeniyo fakaannamaa kadaba rusul waa isagoo alla beeniyey oo rusushii beeniyey oo xaqii beeniyey oo aakharo beeniyey marka dadka beryahan ku hadlaaya waa ahlu adyaana oo diimahaasa wada maqbuul oo ma jirto ina diina cindana alislaam diinta islaamkaa oo nebi maxamed loo soo jeey unbaa diina qofkii diintaa diin ka dhigan waayo wax kale ku nadnaado daba orda kaasi marka diin ma laha waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawcidu qofkii ku kufriya nabiga calayhi salaatu salaam oo guruubada kala duwan ka mida yahuud iyo nasaaro iyo saabi'in iyo cid walbaba fannaaru mawciduhu naara mawcidkiisaa laga xaadirinayaa iyo xadiidkii waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bihi ma maqlo axad min ahlilkitaabi yahuudiyan walaa nasraaniyan ima maqlo uma laa yu'minu bi aan rumaynin ilaa kaana min asxaabi innaar ayuu noqonaya marka ayaga marka waa lala dagaalamayaa ilaa laba laga helo inay islaamaan iyo inay jizye bixiyaan jizyadu waxay ka timi asalkeedu min aljazaa waa abaalmarin oo waa maxay muslimiintu meel bay ku duulayaan haddii dadka ahlu kitaabka meesha ay degan yihiin hadday islaamaan xoolahooda iyo waxooda o dhan waa loo deynaya wax laga taaban rabar muslimiintaasu ka mid yihiin ayaguna xaggaas difaacay jihaadkay wax ka gelayaan hadday islaami waayaan oo yidhaahdaan annagu jizyaan dhiibaynaa muslimiintan ku hoos noolaanaynaa axkaamta islaamka daahirka nagu dareeraysa haddaan qof dilna waana la dilaya haddaan zinaysano waana la xadaya islaamka shacaa'irtiisa wax maanta ma arkaysaa khilaafsan oon muujisanayno ma jiro ilaahay iyo rasuulkiisa midna ma caayayno iyo diinta muslimiinta wax dhiba uma geysanayno sanad walbana koodhiyaan dhiibaynaa jizyo waa laga aqbalaya marka jizyadu waa lacagtaa ama maaragtay lagu qadarayo waana hadba sida raajixa waxbay imaamku hadda wuxuu ku qadaro dadka qaangaarkaa ayaana laga qaadaya ama haweenka iyo ilmaha iyo dadka duqoobay iyo dadka suufiyaalkooda oo meelaha isaga cibaadaysa lagama qaadayo ama sanadkii hal diinaar ama hadba dhaqaalahooda intuu la eg yahay ayaa laga qaadaya inkastoo imaam shaafici waa qadaraa oo waxuu dhaha hal diinaar meelaha fuqarada ah sida yamano oo kale nasaarada ama yahuudda ku nool sida shaam oo kale hadduu dhaqaalaha badan yahana afar diinaar iyo waxyaalahaas laakiin culimmada kale waxay leeyihiin sida saxiixa waxaa weeye xasba meesha dhaqaalaheed intuu la eg yahay ayaa loo fiirinaya jizyada marka waa maxay ayaga waa in la ammaan geliyo gaalada kusoo duulaysa ciddii kusoo geysa muslimiintaa ka difaacaysa marka ammaanka muslimiintuna ma gardaraysan karaan dadkooda lama dili karo ayaguna islaamka wax kuma dacadi karaan gabdhaha muslimiinta ma guursan karaan ma kufsan karaan hadday kufsadaan waa khatar weyn ayagana ballanka iyagoo ka baxay diinta ma caayi karaan kaniisooyin cusub oo kale ma soo dersi ma soo dhisi karaan waxoodii hore unbaa haysan kartaa shacaa'irtooda bannaanka uma muujisanayaan maray dhexda ku xirayaan oo muslimiinta labiskay qaataan waa iska duwayaan waxyaalahaas oo kale ayaa jizyada ayaa lagu xukumaya laakiin cahdi bay leeyihiinoo lama taaban karo gaaladii kalena inay kusoo duusho looma ogola muslimiintana inay dhibaan looma ogola ayagana muslimka inay dhibaan ama dad jaasuusa ay hoosta soo geliyaan looma ogola marka ballankooda waa oguraya ama inay diinta ay caayaan ama dadka aqribadooda qofkii diinta rabana ma ka reebi karaan ma ka reebi karaan waxyaalahaas oo dhan marka looma ogola sida haddaba masaarida waxaad arkaysaa nasaarada joogta kibirkiyaa ka bata hadduu qof soo islaamay waxay leeyihin maarata halagu celiyo diintiisa ama waaba ay dilaya taasoo kale marka ballankiio ay ka baxeen oo kale qalad waayo taas oo kale looma ogola kaniisooyin cusub inay dhisaan looma ogola kuwii hore maahan qofkii qaraabadooda diinta soo galo inay ka joojiyaan looma ogola adiga baab dhanaa jihaadka looga hadlaa caqdu dima iyo axkaamtiisa baab dhan ayaa looga hadlaa waa baab muhiim o waa marka jizyada yaa laga qaadaya horta ahlu kitaabka in laga qaadayo aayaddaanaaba caddaysaba majuusana waa laga qaadaaho nabiga wuxuu yihi sanuu lahum sunata ahlilkitaab ahlu kitaabka u sunneeyo waaniyiinta waa la isku khilaafaa imaam shaafici badanaa wuxuu leeyahay waaniyiinta lagama qaadayo soo maha lagama qaadayo ee waa ama inay islaamaan ama waa in la laayo laakiin imaam maalik wuxuu leeyahy mushrig oo dhan hadduu yidhaahdo anigu ma islaamaya laakiin jizyaan dhiibaya waa laga qaadaya hadalkaasna xoogaa hadal aada maanta ma arkaysaa xigmad badanoo qowlka ilaahay la socon kara laa ikraha fi ddiini qad tabayna rushd qofkii haddii iyagoo gaala isdhiibaan ay dhahaan nagu diinta islaamka lama xarbin axkaamka la socodsiiy yaan lalalaynin waaniyiin kasta haddii ay yihiin qowlka imaam maalik waa qowl aada iyo aada yani aada maaragtay wajiih u ah dad badana laga yaabo inay maanta ma arkaysa ay rajaxaan aayaddana la socon karo laa ikraha fi diini qatabna rushd ilaa qofka hadduusan iimaan la iimaanka lagu qasbi karo jihaadkana waxaa loo jihaada waxaa weeyaan inuu qofkan dhibka uu dacwada ka daayo hadduu dhibka dacwada uu ka daayo bis khalaas oo iska noolaano jise bixinaya waa loo ogolaanaya marka qowlka marka waa qowl xog laho in gaaladoo dhan laga wada qaadayo haddii jizye ay dhiibaan markaas qowlkaas qowl xoog laho nacam qaatilu ladiina kuwii la dagaalamo kuwa aladiina kuwaasoo laa yuuminuuna aan rumaysnayn billaahi ilaahay walaa bilyowmi alaaakharana aakharana aan rumaysnayn walaa yuxarimuuna aan xarimaynin maa xarama allah warasuulu ilaahay rasuulka xarimin walaa yadiinuuna aan diin ka dhigaynin diin alxaqu diinka xaqa ee nebi maxamed ugu soo dejiyey kuwaasoo min aladiina uutuulkitaaba kuwa kitaabka la siiyey ka mid ah ama waaba ayaga soo maha macnaha ha u malaynina hadday nebi maxamed beeniyeen inay iimaan leeyihiin oo si dadka qaarkooda zamanka ay dhaayaan waa diin samaawi ahaysa diinta samaawi waa inxiraafeen waana ay ka tageen diinta samaawigana waxay faraysa in nebi maxamed ay rumeeyaan calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabkiisa haddii marka nebi maxamed ay beeniyeen waaba iyagoo kitaabkoodii iyo rabbigoodii iyo diintoodii beeniyey wey marka waxay ka dhigayeen iyagoona aakhare iyo midna aan rumaysnayn ilaa ay ka islaamaan ama ay jize bixo hadday islaamaan yanaa islaamnimadaa horeysa wey waa laga aqbalaya nabiguna wuxuu dhihi jiray calayhi salaam markuu jeesh dirayo ilaahay magaciisa ku duul gaalada dacwooda ugu yeer saddex khisaalo ma laba khisaalo mid ugu yeer imaa inay maanta ma arkaysa ay islaamaan oo markaa muslimiinta wixii waajib ku ahaa waajib ku ah xuquuqda muslimiintu ay leeyihin ay leeyihin wa imaa inay jizye bixiyaan labadaa haddii ay mid diidaan fastacin billahi faqaatilhu markaas la dagaalamo soo maa xadiidka marka caamka imaam maalik iyo keyrkiisa ay daliishadaan wuxuu ku leeyahay gaaladoo dhan dacwada marka loo gudbinaa waa saas wey haddii labadaa mid laga helo islaamnimo ama jizyo markaa waxa weeye dagaalka lama sii wadaayo markaas nacam xataa yucduu ilaa ay ka bixeen aljizyata can yadin gacan ay ka bixeen walxaal ayaguna hum saaqiruuna iyakoo dullaysan ma garanta oo waa macaan yadinta waxaa looga jeedaa culummadu waxay yidhahdaan isaga gacantiisa ka dhiibaya qof soo wakiilan maayo ama mu-ajal maahana isla markii maalinta lagu farad yeelo ayuu hore ka keenayaa wey ma garata ama waxa weeye isagoo cabsanaahu dhiibaa calaa kulli xaal waxa weeye waa inuu la daaha maahana waktigeedi waa inuu ku dhiibo weliba isagoo dullaysan oo dullayskuha maxa qaar waxay leeyiin qofka muslimka marab ka qaaday waa inuu fadhiyo kursi ku fadhiyo isaguna isagoo taagan oo saa usoo inxinaanay oo saa xoogaa usoo raaricinay waa inuu lacagta oo dhiibo culimmada qaarkeed waxay leeyiin kaas looma baahnee dhiibitaanka uu koodhiga uu dhiibayo iyadaaba dulli ugu filan saa darteed lama karaamaynayo fardaha inay sida muslimiinta u fuulaan looma ogola iyagoo leedaahay fuulayaan lugaha kama kalrada dhinacay ka fuulayaan waxyaalahaas dhan maxay lama karaamaynayo waxaa la rabaa islaamnimada inay jeclaadaan oo ihaanada kufriga intay dareemaan islaamnimada ay jeclaadaan oo dhan war dulligaan ka baxo diinta islaamka markaas soo gala saasaa la rabaa marka amaa gaalo inta laki kibriyo fakfaqda laga badiyo haddii arrimahaasoo kale dadkan isticmaarka intay ku koreen annagoo dadkan hadda zamankan dhashay muslimiintii oo laiska iyagii kooli laga qaadayo xoolohoodii laiska qaadayo iyagii shan kuulo iyo laad lagala daalayo maaragta waxaas maba fahmi karaan buxukle waa maxa waxaas humanitariankii maaragta ay kasoo horjeeda ay leeyihin sababto waa maxay weligiisba waxuu arkay gaal uun la karaamaynayo uun saas loogu sujuudayo weekii iyo dadkii ingiriiska maaragtay taxiyada u saari jira masawir ingiriis markay arkaan maaragtay ta salaanta u saara waa ingiriis dhihi jiray ama weekiyadii talyaaniga maaragtay ka daba ordi jirtay waxaasaa la soo gaaro soo maaha islaam casiisaho maaragtay gaalada la duleynaya maba uusan arkin qofkii markaa dee waxaan waxay la yihiinba wax gaaladeeda de qasul fikrigeedii iyo wixii maskaxda ka buuxi culey muslim dadka ihaanaystaan kana yeelan kana yeelan ayaga laftooda waxay yeelaan iyo dadka cabiidda waxay ka dhigan jireen waxay muslimiinta ku samayn jireen waa wax maaragta laakiin arrintan ayaga waxaa loogu samaynayaa waxaa weeye inay kufriga foolxumadiisa intay dareemaan ay ka baxaan oo islaamnimada ay ka soo baxaan taasun baa loogu samaynayaa cadowtinimo kale ma aha nacam xataa yucdu la dagaalama xataa yucduu ilaa ay ka bixin aljizyata can yaddin gacan ay ka bixiyaan walxaal hum ayaguna saaqiruuna iyagoo maanta ma arkaysaa dulli ay yihiin waqaalat alyahuudu cusayr bnu llahi wa qaalat annasaara almasiix bnu llah halkan ilaahay wuxuu noo burhaaninaa aayaddii horey ku xihan tahay yahuud la dagaalama maxaa loola dagaalamayaa ilaahay iyo rasuulkiisana ma rumaysna xalaasha allana ma xarimayaan diinna ma haystaana la leeya diinta waa ka inxiraafeen oo maxaa u daliila waa kana aqwaashaku haddaan idinka balfiiriyaa la leeya inayna meesha aan diin lagu haynin ee faataadhub iyo khusacbalaad ay ku haayaan oo ninkii nebi maxamedida uusan diin haynin bal waa kanaa la leeyahay wa qaalat alyahuudu yahuud waxay tidhaahdeen cusayr bnullaahi ninka cusayrna waa inay inankii ilaahay wa qaalat inasaara nasaarana waxay yidhaahdeen almasiixu bnullah masiixna waa inanka ilaahay haddad ahlu diin ah oo diin runa haysta maa waxaas ku hadla ma nabi muusa u sheegay waxaan may ma tawraaday ku taalla may ma ilaaha u waxyooday may ayagaa jeebkooda kaliyi waana shirki midda ugu weyna waxaa la yidhi daalika kaasina qowluhum hadalkooda wey biafaahim waxay afka laga sheego wax xaqiiqo iyo daliil iyo cilmi oo ku dhisan midna aysan jirin waayo hadal afka ka soo baxayo wax maanta daliila aan lahayn waayo yudaahi-uuna waxay shabbahayaan oo isu ekaysiinayaan qowlaladiina kuwii kafaruu kufriyey min qablu hadda kor oo dhihi jiray malaa'igtu waa banaatullah asnaamtan laato iyo cusana malaa'igtay ka taagan yihiin marka asnaamtan waxay ka taagan tahay maaragtay banaadkii alloo malaa'igtay ka taagan tahay saasaan u caabudeyna oo ilaahay in ilmo loo nisbeeyo mushrikiintaa laga soo gaaray ayagoo diin lahay mushrikiintu ekaadeen maxay marka faa'iidahay leeyihiin alle waa dad diintii ka inxiraafay waa shirki midda ugu weyn ilaa marka la yidhaahdo ilaahay ibni loo sugo waa adoo ilaah kala sugayo ilaa inanku waa aabihiis un cad ka mida soo maaha haddaad ilaahay inan u sugto adigoo ilaah kaleo jiraayo marka waa shirki midda ugu weyn waa ma garata qaatalahum ullahu ilaahay ha lacnadee annaa yu'fakuuna sidee baa loo jeediya marka sababta yahuud ay u sameeyeen waxaa la yidhi yahuudda ilaahay waxaa lagu salliday dembigoodii ninkii bukhtonasar la ohan jiray iyo boqorro waaweyn ayaa inta lagu salladay ay iyagii dhammaan baabi'iyeen oy kutubtii ka gubeen oy si fi si xun u ihaanaysteen towraaddii waxay gubaan mahana wixii kale yahuuddu waa qariyeen markii dambe waxay ku sugteen in towraadkaba oo dayacmo cuseyr markaa isagoo yarboo xafidaa la yidhaahda markaasuu towraaddii u meeriyey dadkii ilaa kitaabka qur-aanka la xafidi jiro kutubtii hore lama xafidi jirin waa xaashiye unbay ku qornaa ilaa kitaabka qur-aanka ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigay mid suduurta lagu xifdiyey walidaalika qof walba waxaa u wanaagsan qur-aanka inuu xifdiyo xifdiga qur-aanka waa manqabo weyn waayo inuu ku dadaalo qur-aanka si uu xifdin lahaa nacam mar kitaabkii markuu meeriyey iyagoo laga shakisoo leeyahay hada mawaafaqsanya kutubtii hore ayaa markii xoogaa nabad dhacdaa kutubihii meelihii lagu duugay ayaa laga soo bixiyey haddiiba loo carliyey oo maanta ma arkaysaa la isbabar dhigay wixii uu meeriyey iyo wixii kutub ku yaalla isku mid ay noqdeen marka xifdigiisay la yaabeen marka markaasayba dhaheenba waa inuu ilaahay adiga riwaayad saasoo kale wallahu aclam laakiin un waxaa qur-aanku noo sheegay sababta u yidhaahdeenba inay yidhaahdeen waa inaan ilaahay ay yidhaahdeen asagoo nin xun maahana iyagoo quluwi ku sameeyey hadda nasaarana iyaguna waa xadgudbeeno ciise wuxuu ku yidhi aniga rasuul allaan ahay soo maaha ilahina wuxuu yidhi wakalimatuhu alqaaha ilaa malmasiix ibnu ilaa rasuulu qad khalad min qablih alrusul wa umu sadiiq waa rasuul wa ilaahay dacwadiisu ugu yeeraya laakiin waxay aabba ma leho ilaahay aabba la-aan buu abuuray sida nebi aadamba aabbihi hooyo la-aan baa la abuuray xawaana iyadoon hooyo lahayn baa la abuuray ciisena waxaweye hooyo aan aabba lahayna laga abuuray ummadda kaleo dhanna aabbihi hooyaa laga abuuray si qudrada ilaahay loo muujiyo subxaana wa tacaala in alla wax kastaba uu awoodo laakiin ayagii qaar ka mida quluwi sameeye waxay waa ibnullah qaarna isagaaba ilaahay dheheen qaarna waxay dhaheen ilaaha saddexuu ka kooban yahoo ciise iyo maryam iyo allow ka kooban yahay walciyaadu billah oo ilaahay waxay dhaheen ilaahay ulu ilaahnimadiisu waa saddex dalalo meel laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalidu halaata marka ilaahay waa saddex isu tagtay qayb ka mida waa allaha cil ku abuuray qaybna waa ciise qaybna waa maryam wax saasay ku qowleenoo hadal aada u xun awey marka dadkaas waxaa leeyahay dad muslimiina ma ahan oo macsuumu dam eh waa in hilfaha loo qaado muslimiinta ay hilfaha u qaadaano ilaa ay ama ka islaamaan ama jizye ka bixiyaan taas wey wa qaalat alyahuud waxay dhaheen cusayr bnullaahi dhaheen wa qaalat annasaara almasiix bnullaahi daalika kaagaasina qowluhum qowlkooda biafwaahihim hadalka afka ay ka yidhaahdeen wax xaqiiqa iyo deliil midna ma laha caqlan wa sharcan wa naqlan wax keenaya ma laha yudaahi-uuna waxay shabbahayaan oo isu ekaysiinayaan qowlkooda qowlaladiina kuwii hadalkoodu kafaruu kufriyo min qabl hadda ka hor gaaladii dhihi jirtay intay asnaam caabudaan asnaamtan waxay ka taagan yihiin malaa'ig malaa'igtuna waa banaatullah kuwaasay la mid yihiin qaatalahumullaahi allah lacnadee annaa yu'fakuuna sidee loo leexiya sidee xaqa looga leexiya iyagoo diin leh oo maanta maarkaysa ambiyo u nisbo sheeganayo ee rasuulkii xaqa ahaa uu u yimid ee xaqii loo keenay ilaahay inuu waaxid yahay keligiis la caabudo ayay maaragtay haddana ifkiga iyo waxaa mushrikiinta waxa ayay wataan camal ayay marka diin ka dhigayaanoo waa dad aad iyo aada u qaldana la leeyahy intaas weliba xaquu dheer horta xaggii ictiqaadkii saasay ka sameeyeenoo haddee ilaah kaley sugeen midda kale diinta dejinteeda iyo sharaa'icda ilaah baa iskale subxaana wa tacaala isagaa sharciga dejiye khalqigana asagaa iskale amarkana shuruucdana asagaa iskale asagaa wuxuu xalilay xalaal ah allah wuxuu xarimay iyo xaaraam ah asagaa wax sharciye isagaa diinta dejiye soo maaha waxay samaysan ilaahay kayrkiisa wax sharciyada u dejiyo waxna u xal waxna u xarimo ittakhaduu waxay ka samaysteen axbaarahum culimmadoodii axbaarulyahuudi waa xabar waa qofka caalimkaha la yidhaahdaa ma garata iyo wa ruhbaanan kuwa suufiyaalka ah raahib waxaa ka timida rahab waa cabsida qof ilaahay ka cabsanaya laakiin hadda markii dambe inxiraafaa ku dhacay ayay arbaaban rabbiyaal bay ka samaysteen min duunillahi ilaahay sokodiisa iyo wal masiixabna maryama masiixabna maryamana rabbi bay ka samaysteen oo ilaah ay caabudaan wamaa umiruu lamana farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahna ilaahan waaxidan allah keliya inay caabudaan wey laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga maahan subxaanahu ilaahay nasahnaantiisa uu ka nasan yahay camaa yushrikuuna ay can shirkihim shirkigooda ilaahay uu ka nasahan yahay nimankaa marka inay qallocan yihin waxaa kuugu daliilaha la leeyahay ilaahay diinta isagaa soo dejiya isagaa ambiyada wax u waxyooda wuxuu xalilaayo isagaa xalila wuxuu xarimayo isagaa xarima culimmada iyaga dowrkooda waxaa weeye ee ambiyada inay xaqi ilaahay laga soo jiyo ay fahmaan ay ku camal falaan ay dadkana ay ku dabaqaan naftoodana ay ku dabaqaan soo maa rususha iyaga hadda waxyigaaba u imaanaya ummaddana wixii naslana hadda naskaasaa lagu dhaqaya wixii aan nas cad ku soo aroorina waa la ijtihaadayaaho ama naskii hadduu qofku markaa ka maqayo nusuusuu raadinayo kusoo aroortay xadiid ama aayad ama ijmaacu raadinaya ama wuxuu raadinayaa maaragtay qiyaas saxaho waxaan wax la mida wixii qur-aanku ama ka yidhi ama sunnada ka yidhi oo laga qiyaas qaadanayo xukumkaasuu haleeshiinaya amaa culimmadu inay ayagu wix ilaahay xalilo ay xarimaan ama wix xaaraamta ay xalilaan oo jeebkooda ka kasturfaan ama ay diinta ka gaaraan ma laha laakiin maxaa ka dhacay nimankii yahuudiya nasaaro culimo kusheegoodii waxaad arkaysaa waxbuu ilaah jideynaya waa xarimaya ama waxuu xalinaya axbaartii waa ka shawraya waxay leeya waxaas waa xalinay waxaasna waa xarinay soo maha bal taariikhday nasakhayaan wax kale iska dhaaf axkaamta iska dhaaf hadda nasaarada waagun waxay taqaasir yahuud inuu dilay soo maaha inay dileen masiix uu dilay markii dambe waa la nasakho waxaa ma jirin taariikhka dhama waa laga tirtiro waa shay taariikhkaa la nasakhaya taariikhna sideedaba asal maba la nasakhaba shay taariikh wixii waa kashiraayaan waxaa leeyahay khansiirka haya aan ka shirno waa khamradii waa la xalilaa ama waa la xarima ama waxyaalihiis waa laga bedelaya maalin walba shiraa la qabanaya shirkaas go-aamaa lagu soo saaraya wixii kitaabka waa la bedelaya hadhow wixii haddana laga sii shira maalinba meelay joogaan hadhow marka dambe diintii asalkaa wax laga yaqaanaba lama arko caamadii maxay samaynayaan waxay ictiqaadsan yihiin hadday waxalle ama waxare waxaas inay sax yihiin oo xaqu tashriic inuu leeyahay boobkan ama maanta maaragtay raahibkan ama maaratay inuu xaqu tashriic leeyaho hadduu maanta uu yidhaha zinadu waa xalaal ama khamrada waa xalaal wuxuu ictiqaasay inay xalaal u noqonayso waxa kufriga keenaya waa taas wey amaa qofku hadduu og yahay wadaad xumo oo kale ama axbaaru suu hadday maaragtay ay diinta ay maaragtay ka been sheegaan oo wax xalaala uu xarimo ama xaaraam uu xallilo oo meelaha qiil beenbeena carriga uu uga dayo soo maa hadduu qofka caamigaa muslimiintu wuxuu haystaa ninkan isagaa qallooxday maahane inuusan diinta ilaahay bedeli karin oo wuxuu xalaaleey uu xalaal noqon karin wuu xaaraam uu xaraam noqon karin hadduu marka caasinimo ugu adeeco oo wadaadaa ii qiil dayey oo caasinimo ugu adeeco isagoo og inuusan waxaas xalili karin waa caasi wa laakiin hadduu ictiqaadiyo shaygii xaaraamtaha wadaadkan hadalkiis inuu xalaal ku noqonayo soo maa kaas gaalnimo wa soo maa hadda dad badan waxaa jira ribada iyo guryaha dad dadka u xalaaleeya aayaddii ribadana waa ogyihin caamada soomaaliya weliba waa wada yaqaanin gebigood waa ogyihin laakiin haddana wadaadadii maantaasoo dhan weydiinayaan kanow ka daba ordaa xagow ka soo daba ordaa qiilow ka daba ordaa wa wadaadkan qiil iyois waxba ku tari ma haddaadba fahamtay wa axalla allahu albeyca waxarama ariba ilaaha inuu beyca xalay ribadana ay xaaraam tahay boqol qiil iyo boqol qal xadad xag uga soo noqto adiga waxba ku tari maayo adiga ilaahay ka cabso soo ma ribo ilaahay yamxaqullahu riba waa cuqbeed waa badan tahay waa u xarimay daruurana maba ahan qof guri ijaarkiisa iska bixi karo oo noolaa kale laleeyahay ribo qaado barakadarayna ka wada qaadeenba dadkii qaatayba waxay keenaan lama arko wadaadadan meelaha kuu muhmuhole qur-aanka ilaahay ma bedeli karo haddaa ictiqaasi in wadaadkaas uu warkiisa wax ku xalaaloay waaba gaalnimo haddaad caasinimo u qaato adigoo og aada qaato caasinimo inu waxba xalili karinoo been sheegaayo waa caasinimo taas waa adoo ribo caadiya cunay wa soo maa marka ilaahay in laga boqo waayo subxaana wa tacaala wadaad waxna ma xalili karo waxna ma xariri karo diintuu kaaga warramaya hadduu diinta kaaga run sheegana warkiisu waa sax wey hadduu diinta ka been sheegana waxaa weeye adigu haddaad runta fahamsantahay hadhuu beentan uu kuu sheegay waxba ku tari mayso ama hama qof iska muqallid aan waxba aqoonin hadduu qof culimaa weydiiyo isagoon waxba aqoonin oo wax u sheego ilaa uu waxaas ka ogaanaya isaga dembi korkiisa ma aha nacam marka taas waa inaan ogaano waay ittakhaduu waxay samaysteen axbaarahum iyo waruhbaan bay arbaaban ka samaysteen min duuni ilah ilaah sukadiisa iyo walmasiixabna maryamay ka samaysteen rabbi waa kuwa caabuday xaggey ka keeneen marka meel ay ka keeneen lama arko waa jeebkooda wamaa umiruu sharciga laguma farin iyo diintii kutubtuu hore iyo kitaabkanba ilaa liyacbuduu inay caabudaan mahana ilaahan waaxidan ilaah oo keliya laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ilaa huwa maahana subxaanahu ilaahay najahnaantiisa camaa yushriquuna waxay u shariig yeelayaan shirkigooda ilahay uu ka najahan yahay walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacday cadi bnu xaatim xaatim aai ninka deeqsigiisow ah marka qoladoodii inta la weeray ayaa gabar walaashiisa cadi bnu xaatim ayaa maaragtay ku jir dadkii asarada ah markay nabigu isu sheegtay nabigu waa iska cafiyey walaalkeed marka nasraaniyow ahaa ad markaa cadi ibnu xaatim markaasay u yeertay tir nabi maxamed waa fiican yahay islaamka u kaa aqbalahay orada u tagay tir ha carcaran meelaha carcaran nabigii marka ayuu u tegey calayhi salaatu salaam nabigu marku in wuxuu ku arkay mucatab halkan ugu yaalla oo fidlo ka samaysan markaasuu nabigu akri wuxuu hi ittakhaduu axbaarahum wa rubaanu arbaaba min duuni illah ayuu ku aqriyey qaala faqultu waxaan ku yidhi innahum lam yacbuduuhum ma caabudino uma sujuudin qaala balaa inaysaba caabudin maan waaba caabudeen innahum xaramuu calayhim alxalaal wa axalluu lahum alxaraana faatabacuuhum way ku raaceen macnaa way ictiqaadiyeen fadalika cibaadatuhum iyaah marka raacitaanka keliya cibaadada maan waa ictiqaadka uu ictiqaadsan yahay inuu maaragtay oo boobkan ama raahibkan ama wadaadkan oo xaraamta ilaahay oo xalaalay karo ama xalaasha uu xarimi karo ictiqaadkaas taasaa kufriga keenaysa amaa qofku macsi ahaan hadduu u caasiya isagoo og waxaan inuu been sheegayo oo wixii uu sameeyo waa qof hadda dembi kabiiraha maanta ma arkaysa dunuubtii qof maanta ma arkaysaa la yimid waa nacam marka tashriica ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala qofna wax ma xalaalayn karo qofna wax ma xarayn karo qof walbowna wadaad uun afkiisa aada wax ku dhoordhooftay waxba kuu tari maayaan ilaahay ka cabso gaar ahaan soomaalida haqaafi ay leeyihiin waa og yihiin maalinaa ribada iyo waxaasaa laga sheekaysta marka mid masaarihan meel isla jooga markaasu wuxuu yidhi khalaas shiikhul asar haddii oo xalilay isagaa diinta u mas-uula aniga warkiisaa iska qaadanaya wallaahi adiga laftaada muslimnaa tahay diinta waa taqaana sheekul asar maxaa kugu xidha adiga adigbaa caqligaad leedahay qur-aanka ilaana wax ka fahamta loogu talagalay diinta islaamka ma ahan inaad adigu jaahil dhagoweyn aad iska dhigtid ma aha waa inaad diinta wax ka baratay calaqala xataa markaad wax weydiinaysid haddaad mas'alada aada khilaafka ogtahay waa inaad culimmada weydiisa qofka waraca hadalku isu bandhigtid fidrada islaamka aada la kaalmaysatid iyo waraca waxay xaqa markaa qofka kama qarsoomayaan laakiin shiikaasaa iska yidhi hawadeeda raacay waa iska raacaya taas marka waa diin xumo waayo aada ha looga digtoonaayo yuriiduuna an yudfiuu nuur allahi biafwaahim yuriiduuna waxay doonayaan ahlu kitaabkaas an yudfiuu inay demiyaan nuur allahi ilaahay nuurkiisa biafwaahim afkooda inay ku dumiyaan waya'ba allaahu ilaahayna wuu diidaya ilaa an yutima nuurahu nuurkiisa inuu kaamil yeelo maahane walow kariha alkaafiruuna gaaladaba ha kahdeen halkan ilaahay wuxuu noo sheegaya subxaana wa tacaala nimanka ahlu kitaabka inay hagardaamo weyn ay diinta ku samaynayaan wa ficlan cahdigii makiga ahaa diinta waxaa aada u hortaagnaa nimanka mushrikiinta ah cahdigii madaniga ahaa mushrikiintii weli waa jiraan oo dagaalkii iyo maanta ma arkaysaa colaaddii way jirtaa laakiin waxaa ku soo biiray ahlu kitaab oo waa maxay hadiyo gorana waxay iska dhigaan dad haqaafo leh oo diin yaqaana oo ummadda ka musawo sarreeya markaasay diinta xaqirayaan nabigay xaqirayaan saxaabaday xaqirayaan ummaddaanay xaqirayaan balaayo balaayo iska dhan jaaka biray kuu soo gashanayaan marka marka qur-aanka madaniga aad iyo aada marka yahuudda looga hadlaa iyo kirishtaanka iyo shubahaadkooda ahlu kitaabka caama si waxaa waaye faataa dhugtooda muslimiinta aysan ugu qaldanmin sababto dad cilmi yaqaanoo diin haysta iska dhigayaan waxaa leey horta diintoodii waa ka farxasheen waa axbaaru suuq way ma garata waa dad xun wey diintoodii ka farxashay nebiyaalkoodii dhibi jiray haddana qashqashaad iyo waxay idinku wadaan iyo shubahaada ha layska jiro waxay rabaan nebi maxamed calayhi salaatu salaam way ogyihiin inuu nabi xaqayaa la soo bixina waxay isdhahayeen ahlu kitaabka reer banu israail ka mid noqon doona markuu carab ka yimid ay sii xaasideen marka waxay isleeyihiin asaga iyo wuxuu wataba intay dicaayad ka fadisaan dicaayad ka fidisaan damiya oo diin damiya marka waxay la mid yihiin qoraxdaasoo soo baxday qof sacabka saaraya oo kale oo rabay inuu demiyo macnaha taasna kuma guulaysanayaano ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa maanta ma arkaysa wuu muujinaya yuriiduuna waxay doonayaan ahlu kitaabka an yudfiu inay demiyaan nuurallaahi nuurkiisa inay demiyaan biafahim afkooda dacayaadkooda iyo mardadabaankooda iyo beenaha iyo waxyaalaha ay dhisayaan iyo shubahaadka ay soo aroorinayaan ayay rabaan inuu ku baabi'inayaan wayaaba allaahu ilaahayna wuu diidayaa ilaa an yutima nuurahu nuurkiisa inuu taam yeelo oo nabiga u gargaaro diintiisa u gargaaro oo diintu meel walba ay qabsado xaqa oo daahiro walow kari hal kaafiruna gaalada haba nacday huwa ilaahay alladii allihii waaye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la diray waa camal iyo wa diina alxaqi diin xaqa waa cilmiga camal wanaagsan iyo cilmi wanaagsan ilaahay la soo diray oo wada socda soo maaha ileen haddaysan diintu aysan dhaqan fiican aysa wadan oo hiyoori iyo nadariyaad ay tahay iyo un aragti keliya macno ma laha diintan islaamka waxaa isla socda dhaqan wanaagsan iyo camal fal iyo cilmi wanaagsan cilmi naafic iyo camal saalix ayaa isla socda wey huwa alla arsalat bilhudaa ilaahi la dira hanuun iyo wadiina alxaq diina xaqa oo camal fal dhab ahoo maanta ma arkaysaa waa cilmu naafic camal saalix waaye ilaa diin waa tadayun waxa aad caado ka dhiganayso diinta aad dabaqayso baraagtis ku samaynaysid waa hanuunkuna waa cilmigii taa hanuunkaa cilmiga diin alxaqna waa camalkii waa yacni hanuun oo ku dhaqan iyo tadbiiq wata walcasr in alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu maxaa ku xiga wa camilu saalixaat marka waxaa weeye hanuunka cilmiga waayo diinta xaqaana waa dhaqankii cilmigii oo la abalaaygaraynayo lagu dhaqmaayo wey diintii la hirgelinayo la camal gelinaayo waa muxuuna ilaahay u soo dejiyey liyudhirahu inuu diintii oo muujiyo ama nabiga oo muujiyo oo diintii oo muujiyo caladiini kulli diinahoo dhan ay ka muuqatay ka soo hartay ka adkaatay lababa daahiray ku tahay diintan xaqnimadeeda daahiray ku tahay marar badan ha diinta islaamka iyaga qaalib aheedoo caalamka saydarayn jirtoo laga cabsan jiray un boqolkan sano ugu dambeeyey dagaalkii labaad unbaa muslimiintu qarsoomeed maana dagaalkii koobaad iyo wixii ka dambeeyey unbaa muslimiinta xoogaa laga adkaaday maahane muslimiintu ilaa waxaa weeye kun sano ayagaa maanta ma arkaysa xoogga watay oo laga adka diintan haddii diin ahaan ayadaa u muuqato xujo ahaan oo maanta xataa muslimiintu wakhtiyaalka ugu daciisay ay ka mid ahay haddana diintii gaaladii bay dhex gelaysaa intaa soo islaamay waxyaala cajiiba ku soo islaamay hadda south african tegay qiso cajiiblaa la ii sheegay waxyaalaha lagu soo islaamo waa qiso aada dariif u ah yacni ilaahay dadku wuxuu ku hanuuniyey south africa da caddaankaa deganaa marka mid caddaan magaalo uu deganaa soomaalida waxoogaa joogtay dukaamay wax ka furatay ninka waxuu ka yaabaa la yidhi soomaalidan buuqeeda badan iyo hadalka badan wax aamusaayaba male maantana waa hadlaaya hadalkoodii iscaaj ka taaga hadday laba meel yihiin waa un buuqaya maalin dambeto maalin jimcaha waxuu arkay dad soomaaliyahoo meel un kusii socda wuxuuna dadkan xagay kusii socdaan waxaali meel masaajid maxay tukanaan jimco bal waa tegaah masaajidkii uu tegay jumcadii ka hor se nin walbaa kitaab haysaa kitaabkiisu akhrisana wax hadlaa ma laha wax jooqla ma laha qur-aankii sidii loo akhrisanaya khadiibkii baa yimid waa khudbeeyey ninkii asaa loo wada dhegaysanaa waa la tukaday masaajidkiia laga soo baxay markii dan wuxuu yidhi ilaahay soomaalay u aamustay oo hadalkoodii la jooji waayo ilaahas ilaah xaqa u dhahay waay waa inaan islaamo soomaalida ilaaha aamusiyey ee daqiiqo u aamustay oo hadalkoodii la kari waayo ilaahas ilaa xaqa waayo waa inaan islaamo dha sidii ku islaamaan la dhaha cajaa-ib nacam marka diin dadka iyagaa soo qabsanaysa marka walow kale hal mushrikuuna mushrikiintu haba ka hadle macnaha diintan islaamka way faafaysaa oo waktigii nabiga calayhi salaatu salaam iyo saxaabadiisana waa ay faaftay ilaa ardal macmuura badankeeda ay gaarto oo markii sharqi la yidhaahdo ilaa shayna iyo dhulkan hadda ruushka haysoo dhan bay gaartay bal mooska waxay ahaan jirtay meel koodhi laga qaado oo maaragtay jizyada laga qaaday ahaan jirtay ilaa shayna u gaaro xaggaana waxaa weeye baaris soddon kilomitraa loo soo jeestay dhulkan andalus iyo baaris iyo talyaaniga koonfurtiisa iyo waxaasoo dhan macnaha muslimiin ay ahaayeen islaamka halkaas u gaaray nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha zawaliya alard ma garan ilaahay maaragtay dhulka ayuu maaragtay ayuu ii doobay fa ra'aytu mashaariqahu maqaaribaha ayaan arka wada meelahaasoo dhanna islaamka waa uu gaaraya wasayabluqu mulku ummatii maa zuwiya lii minha meeshii la iisoo duubay mulkiga ummadda waa uu gaaraya nacam islaamka aada u fidaya aakhiru zamaanna waa uu fidaya ilaa qusandiiniya laga furto oo rooma laga furto axaadiid badan ayaa maanta ma arkaysaa sheegaysa inuu islaamku meelo badan oo ku fidayo oo nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu laa yabqaa calaa wejhi lardi kuma baaqi noqonayo beytun guri madarun walaa wabar beyt dhooba iyo dhagax ka samaysan ama beyt ka samaysan maaragtay aqal oo harag ka samaysan ilaa dakhalathu kalimatulislaam ayaa galaysa bicizi casiiz mid islaamnimadu ay dhab ka tahay oo islaamka ku faanayo ow bidulli bidulli daliil mid la duleeyey oo jizye laga qaadayo imaa yacizuhum allahu subxaana wa tacaala fajcalhum min ahliha oo ka dhigo wamaa yudiluhum fayadiinuuna laha diinta daahirka ka xukumaysa marka oo u khuduucayaan khilaaf ma muuji karaan diinta marka waa ay xoogaysanaysaa laakiin waxaa la rabaa dadkii inay ahalkooda noqdaan isu sharixi lahaa meeshan ya-si iyo quusase ma jirto waa xadaarada islaamka ay soo noqonaysaa dee waxaana dhibkaana waxukuyin dembi iyo qusuur haddii maanta ma arkaysa diintii la soo celiyo iimaankii la soo celiyo waxa weeye gaala wax micnaahoy leedahay lama arko ilaahayna u gargaaraya huwa alle alladii allihii waaye arsala dilay rasuuluhu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la diray iyo wadiin alxaq diinta xaqa u soo diray marka hanuunka waxay ku fasireen culummadu waa cilmiga naafica diin alxaqna waxa weeye waa camal oo diin waxaa laha qofku wuxuu maaragtay oo ka dhaqan dhigto marka de qofkii waxau cilmigii markuu ku camal falo ayuu diintii dhaqan ka dhigtay waa liyudhirahu si uu u muujiya cala diini kulli xagga xujada iyo xagga sayftaba walow karaha almushrikuuna mushrikiintuba haabka hadeene diinta ilaahi subxaanahu watacaala way cijoobaysa yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari waruhba weli yacni usluubka qur-aanku wuxuu daba socdaa iclaamkii ahlulkitaabka dagaalka lagu iclaamiyo ilaa intii hore oo dhan ilaa qaswatu xunayn oon xala soo marnay oo sanadkii sideedaad dhacday shawaal ma garatay bacda fatxi maka dhacday wixii ka dambeeyo sanadkii sagaalaad oo tabuuk uu nabigu ku duulayo calayhi salaatu wasalaam iyo sanadkii tobnaad iyo wixii ka dambeeyey saxaabada futuuxaadka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ay sii sameeyeen iyo muluugta islaamiyiinta labadaas qolo ahlulkitaabka iyo furus ayaa loo qaatay marka iyadoo la abbaarayo culamaa usuu-a la abbaarayaa marka iyo caqaa'idda xunta oo waxaa le dadkaas ummaddaha laga qabto waa dad caqiido xun leh ilaahay beenisan diintay sheeganaya wax kama jiraan ay tahay isa ku dhaqmaynin ma garata diinta rabaa inay ishortaagaan ha laga qabto ummadooda xoog ayaa la saarayaa dadka diinta qalloocinaya soo maha badanaa qur-aanku intuu dadka qalloocan oo culummada iyo waxa qalloocan oo xoogga oo saaro madax lama saaro sababto ummadda wax hogaamiya madax maaha waa diin wax hogaamiya hadday diin qalloocan tahayna dadka meel xunay ka tuura hadday diin saxa tahana waxa weeye ummadda meel fiicanay ka tuura marka waxaa la rabaa dadka diinta qalloocan leh in xoog la saaro walidaalika inta madaxda iyo waxyaalahaas ugu mashquulsan yahay dadka mubtadacada oo diinta kharibaya muslimiinta dhexeedaa xoog la saara sababto waxay xaakimkan cabaar unbuu meelaha taagtaagnaanaya laakiin midkan caqaa'idda iyo dhaqanka o dhan oo fasaadinaya diinta xun ayagaa daran sababtoo ah dadka waxaa u daran waxay waa adyaanta xaakimkaa afar beri bou maarata wax kala maamulaya berri waaba iska tegaya laakiin ninka diinta xun le caqiido xun ayuu reebaya ma garan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta w ina kaiiran in badan oo min alaxbaari culummada ahlukitaab ka mida iyo warruhbaana suufiyada nasaarada laya'kuluuna waxay cunayaan amwaala annaasi dadka xoolahooda bilbaadili ku cunaan wayasuduuna waxayna ka jeediyeen can sabiili illaahi jidka allay ka jeediyeen marka ha laga qabto waay culamaa usuu-a ummadda in laga qabto waayo sababtoo waxa weeye ayagu waa nacfiji waay nacfigay daba ordayaan maslaxadooda nacfigay daba ordayaan diin khaalisa oo ilaahay lagu caabudo ma rabaan oo waa maxay say ku cuni jireen dee alaab alaabay samaysanayaan ziyaaraad in loo keeno oo koodhi loo keeno oo yidhaha dadka diintan ilaalinayna oo dadkii cansuuray ku leeyihiin xataa sheecada hadda waa leedahayoo qofka xoolihiisa waxay leeyihiin dadka mashaaikhda iyo ahlu beytka waa haniimada qaar ay ku leeyihiin waxaan zako ahayn ay kasoo jaftaan yahuudda iyo balaayadaasay ka keeneen wax yar hadday sama rishwaad iyo balaayay qaadanayaan iyo maarata ay ku qaadanayaan waxaasay rabaan marka dadka inuu ku addoonsaan hadday xaqa ay raacaan nabi maxamed la raaco bixiyaa dhammaanaya marka ummaddii ay ka kala tegaysa waxaa la rabaa marka in waxaas hay fahaakada qofka hadduu iska khuraafi uu yahay dadka uu been uu ku cuno oo maaragtay wandhaga madow iyo waxaas la gowrac iyo gerida inta yimid iyo galeeraxa ka soo bahdii warab ee wadaa dadka maaragtay diinta baraya oon qof waxaa ka qaadinayna qofkii jirana ruqyada sharciga ku tufaya ummaddii sunnada ay ku barwaaqoodo ku caafimaado ma rabo alaabtiisiyaa ka khasaaraysa marka waa inuu marka buuq uu ku kiciyo yahuudduna sidaasoo kale nabiga ay buuq ugu kicinayeen dadkana waxay yidhaahdaan waxaa ugu daran maaragtay culummo kutubaxooroo diinta taqaano iyo suufiyaal cubaadahoo juhaal ah ma garata iyo muluug ayaguna diinta kharibaysa iyo arbaabul amwaal oo ayaguna maanta ma arkaysaa kasab xun iyo ummadda dhiig meeranaya ummadda intaasaa baabi'isa sida cabdullaahi mubaarig oo yidhi wahal afsada addiina ila almuluuk wa axbaaru suu-in wa ruhbaanu diinta ma waxaa kharibow dhahay muluug iyo maaragtay axbaar ma garatay waa dad suufiyaalaho beenbeena ee kuwa culummaha kutubaxoora iyo ruhbaanteeda iyo muluug iyaguna raba inay dadka ay iyagu u hoggaamsadaan oo diinta ay ka jeediyaan raba waxyaalahaas oo kale sufyaanu thawri wuxuu dhihi jiray cusmaan ibnu cuniyeyna man fasafasada min culamaa'ina fii shabahu min alyahuud dadka axkaanleyda oo dadka qiilka beenkaa u daya ma garata oo diinta yaqaan laakiin qiilka beenka u dayayo kitaabka been sheega yahuudiay shabahaan kuwa aan waxba aqoon oo juhaasha meela ka ah ahleeyana nasaaraday shabahaan wey ummaddana waxa baadeeya waa kuwaas wey marka ummaddaas in laga qabto wey nacam yaa ayuha aladiina aamanuu dadka aliya rasuulka rumeeyow ina kaiiran in badan oo min alaxbaari kuwa culamaa ku sheeg ah oo kutubaxooryaalka diinta ka been sheegay iyo war ruhbaani kuwa suufiyaalka jaahili diinta aan waxba aqoonin oo ahlu kitaabka ka mida ama dadka muslimiintaana kuwa ka mida waa sidoo kale laya'kuluuna waxay cunayaan amwaala annaas bay bilbaadili ku cunayaan wayasuduuna markaasay jeedina can sabiililah jidkii ilaa wuxuu isleeyahay xaqa dadka haddaa u fasaxdid luqmadul cayshkii meeshii kaaga socoteeyey wixii beentii iyo ziyaaradii iyo alaabtii koodhigii iyo baadii aada qaadanaysay iyo wax sheegnimadaad ku qaadanaysay jinnijaankii wixii baa baaba-ay laakiin waxaa leeyahay xoolo baadi lagu aruuriyo oon xaqoodana laga bixinin cadaab bay kugu noqonayaan waaladiina kuwa yaknizuuna aruurinaya aldahaba walfidlata oo baadil ku aruurinaya walaa yunfiquunaha aana ka bixinaynin fii sabiililah jidka alle aan ku bixinaynin fabashirhum ku bishaaray bicadaabin aliimin cadaab kulul yowma dharaar cadaab kulul ugu bishaaray yuxmaa calayha yuxmaa la kululay doono calayhaa korkooda fii naari jahannama jahannamo ma garat dahabkii iyo fidladii ayaa dab lagu shidi doonaa oo dabkiyaa lagu kululay doonaa marka la kulleeyo fatukwaa bihaa waxaa lagu feerayn doonaa jibaahum wejiyaalkooda iyo wajunuubuhum dhinacyaalkooda iyo waduhuuruhum dhabarkooda ayagoo loo dhahayo haadaa midkaani maa kanastum waa waxaad kaysateen lianfusikum nafsadiinne faduuquu dhadhamiya maa kuntum taknisuuna waxaad kaydsan jirteen marka waxaa leeyahay xoolo tabaadi lagu aruuriyo xaqa looga leexdo meel xunaa u dambaysa hadda qof baadil ku aruuriyo horta jidka ilaahay ka bixi maayo baadilu ku aruuriyey iyo kood iyo rishwo jid ilaahay maba ka bixinayo soo maha hadhow cadaab uu leeyahay xoolihiisina waa lagu cadaabayaa oo dahabkii iyo fidladii inta naarta lagu kuleeya markay caddaato iyadoo dhanba ay gedato ayaa halkaa wejiga iyo dhabannada iyo dhinacyaalka iyo dhabarka meel walbaa looga gubayaa ilahan ka maadano subxaana wa tacaala weli waa lagu jeesjeesaya fa yuqaalna hada maa kanastum lianfusikum faduuqu maa kunta kanasuun qofkii xalaal ku kasbaday laftiisu hadduusan zakada ka bixin oo jidka alle uusan ka bixin waa sidoo kale laakiin qofkii asagu xaaraan ku kasbaday kaas xaqba ka bixin maaye laba gooroo cadaaba lehi qofkii xalaal ku kasbaday laakiin aan xaqii zakada aan ka bixinna waa lagu cadaabaya qofkii asagu xalaal ku kasbaday xaqoodii ka bixiyey asagu kuma jiro oo kansigu waxaa weeye waa wixii aan zaka laga bixinin ibnu cumar saas yidhi maa udiya zakaatu falaysa bikanzin wain kaana taxta sabca ardiin dhulkaba ha buuxiyo haddii uu rabo ma garan wixii yaroo meel yaalla oo nisaab gaara haddaan zako laga bixina waa kanzi saasuu yidhi marka cumarna sidaasoo kale laakiin ninka la yidhaahdo ee saxaabigii abudar ayaa isagu wuxuu qabi jiray inaan xoolaba aan la kaydsano wax alla wixii la helaba in dhaqso loo bixiyo soo maaha way fiican tahay laakiin haddana ummadda inay wax ceshato waa gaar ahaan dowladda inay dhaqaalo meel u cesheen ou leedahay qofkuna isaguna wax oo maanta ma arkaysa u ceshoon ay leedahay laakiin waa fiican tahay waxa in la bixiyo oo zuhdiga waa ay fiican tahay haddana laakiin qofku inuu wixiisii dhamma oo gacanta ka wada bixiyo iyadana waa laga fiican yahay gaar ahaan dowladda oo kale dagaalaa ku imaan kara ummaddii wixii in loo kala qoondheeyo wey marka abudar cuhmaan waa uu ka diiday wuxuu yidhi meeshaa rabda iska aadou dhaha ummadda fawdaha ku kicinine sababtoo wax alla wixii soo gala haddii hal mar la mariyo de ummaddii maxay hadhow maaragtay kawaarista iyo maanta ma arkaysa jeyshka mushaarkiisa iyo waxyaalahaas maxaa lagu difaacaya marka islaamku waa wasad wey walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika gacantaada mid luquntaada ku laaban haka dhigin walaa tabsudha kulalbas hara fidin yacni qofkana waa sidaas ummadda dowladdana waa sida wixii waxna in laga bixiyo waxna maaragtay in la dhaqaaleeyo oo kawaarista iyo waxyaalahaas lagu waxeeyo laakiin nabiga calayhi salaatu salaam waa jirtaa isaga wixii soo gala asaga inuusan u dhaqaalaysan jirinoo oo maanta ma arkaysa uu bixin jirin laakiin haddana quudka sanadkiisa nabiga caruurtiisa iyo xaasaskiisa meel uu dhigi jiray haddana haddii laga dalbo wuu bixin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka adiga tawfiiqu marka sidaas oo kale wey xoolaha marka qofkii kaydsada ee aan zakada ka bixinin hadday xoolo nool ay yihiinna hadhow inta bannaan la dhigay ku tumanayaan geel iyo ari iyo lo hadday dahab iyo fidlo ay yihiinna hadde waataasi lagu gubayo asaga ama marna waxaa looga dhigayaa mas asaga dhan maanta ma arkaysaa timihii ay ka buubeen ee maanta ma arkaysaa suntii ay ka badatay markaasuu saa intuu isugu dulo labada af meeshaa qabsanaya ama gacanta intuu ku dhagow gebigiisba uu liqaya xoolaha aan zakada laga bixin un xaq ala laga bixinaynin dhibkaas ayay marka ay leeyihiin in aad iyo aad laysaga ilaaliyo weeyo nabigu wuxuu yihi calayhi salatu slam maa min rajulin ma jiroo dhahay laa yu-addii zakaata maalihi aan gudanaynin ilaa jucil lahu yowma alqisa faa'ixun min nac waxaa looga dhigaa maaragtay saxamo oo naara fayukwaa bihaa janbuhu ayaa lagu dhinaciisa wa jabhatuhu iyo wejigiisa wadahruhu fii yowmin kaana miqdaaru khamsiina alfa sana ayaa lagu gubaya xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa addoommada la kala kulmiyo uma yaraa sabiilahu imaa ila aljannati wa imaa ila annaar iyo axaadiistaasoo aada u fara badan marka xoolaha waa in xaqooda zakada in laga bixiyo iyo sadaqaadka sunnadaaba laakiin israafna aan la samayninoo wixii hal marna aan la hortubinin buklina aan la samayninoo wasad maanta ma arkaysaa la noqdo marka aayadaha maxalu shaahidkooda waxaa weeye in ahlu kitaabka qitaalkooda inuu xaq yahay sababtoo ah waxaa weeye caqiidada caqaa'idka faasidka ay ictiqaadsan yihiin kuwoodii culmo u ahaa ama ruhbaan u ahaana ayagaaba maanta ma arkaysa baatilka iyo jidka alle inay ka jeediyaan ayagaa u horkacayo dadkii xaqa ka jeedinaya iyagoo xoolo xaaraana cunayo oo diintii marka taxriifinaya marka kuwaa ummadda ha laga qabto aduunkuna ha ku dayanin waa dadka muslimiinta iyo ku dayanin kolley waa dhicintooda dad ku dayda laakiin waa digniinoo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam sida xadiis saxiixan kuso ku sugan latarkabunna waad koraysaansanana man kaana qablakum dadkii ka horey dariiqadoodii xadwa alqudati bilqudati baalaha fallaaraha sida la isula socday saddexda baal oo fallaarta afkeeda lagu waxeeyo si ay fallaarta u miisaanto baalka yaroo fallaarta lagu waxeeyaa layahahdaa quda marka saddexdooda waa la isu ekaysiiyaa waa la isla ekaysiiyaa si baalasi u noqdo fallaarta ay dabeysha isaga dhiciso sida la isugu ekaysiiyo ayaad isugu ekaysiinaysaa oo dhaqankoodaad yeelanaysaa oo culamaasu hadda idinka soo culamaasu idinka soo baxay haddii xukaam oo jaa-irina ay ka soo baxdo jaa-irinaan ka soo baxay haddii caamo oo hiyiraaca hawaraaca ay ka soo baxaan iyakana caawma hiyiraacaan ka soo baxay qaala lyahuud wanasaara miya ay dhaheen qaala faman yaa kale marka faman innaasu ilaa haaulaa ay u dhahan dadkaas miya qaala faris waruum macnaa xagga siyaasaadkana iyagiiyaa looga ekaanaya faris iyo ruum xagga adyaantana axbaartii ruhbaantii baa looga ekaanaya dad badan laakiin ummaddan waxay ku fiican tahay culummo toosan oo diinta xaqaa ku toosan maaragtay lagama weynayo laa tasaalu daa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq ou dhahay daa'ifo ummaddan ka mida ma zuulayso inay xaqa ay ku dhanyihiin ku dhegan yihiin laa yaduruhum man khaalafahum ciddii khilaafta aysan dhibayn marka dadkaa ha la iska dhiciyo wey ummaddana ha laga qabtiyaano lagu dayanino dhaqankooda ha la iska ilaaliyo wey sababtoo ah maalkay hadda aruursadeenna ka faa'iidaysan maayaano cadaabay ku noqonayaan sadiga ay jidka ilaahay ay ka jeedinayaano rususha beeniyaana iyadana cadaabbay ku noqonaysaa wladiina kuwii yaknizu yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyow ina kaiiran in badan oo min alaxbaari suufiyaalka ah oo culummada ah oo ahlu kitaabka iyo ruhbaana suufiyaalkooda layaakuluuna way cunayaan amwaala annaasi dadka xoolahooda bilbaadili ku cunayaan markii xoolihii maadaama u barteen dhuwan cadaqaatiyaalay noqdeenoo wayasuduuna can sabiililah jidka ilaahay haddii rusa ilaa la raacila ama xaqal raacila ay ka jeedinayaan ayagoo xoolahaas aruursanaya xoolihii marka waa lagu cadaabaya maxay u tarayaan wey waaladiina kuwii yaknizuuna aruurinaya adahaba dahabka iyo walfidlata fidlada oo xaaraan ku aruurinaya walaa yunfiquuna fii sabiililah jid allana aan ku bixinaynin ee qof xaaraan ku aruur jid alla ku bixin maaye fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin aliimin cadaab oo mu'lim oo xanuujiyo kii kaloo xalaal ku aruuriyana waxaa laga rabaa inuu sakada uu ka bixiyo yowma dharaare cadaab aliima leeyi yuxmaa calayha maaragtay la kululayn doono fii naari jahanama jahanamo naarteeda lagu kululay doonaa macnaa dahabkii iyo fidladii fa tukwa markii la kululeeyo ay gaduudato bihaa waxaa lagu kaaweynayaa oo macnaa lagu feeraynayaa jibaahuhum wejiyaalkooda iyo wajunuudhum dhinacyaalkooda iyo duhuurub dhabarkooda ayadoo lagu jeesjeesaayo yuqaalu lahum waxaa loo leeyahay haadaa midkaani maa kanastum waxaad ukaysateen waayo lianfusikum naftiina faduuquu dhadhamiya maa kuntum waxaad ahaydeen taknizuuna kuwii kaysada marka qofkii shar kaysada asagaa sharxnu aayi asagaa u aayi doono falxumo ilaah ka maangalna ilaahay wuxuu leeyahy ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allahi ilaahay agtiisa ifnaa cashara shahran waa laba iyo toban bilood waay fii kitaab illah kitaabka alle dhexdiisa ay ku qorantao lowxulmaxfuudka kitaabkana qur-aankana lagu sheegay yooma dharaaray ku sugneed khalaqa asamaawaat ama min yoomi laga bilaabo khalaqa asamaawaati samadaha ilaahay uu abuuray iyo walardi dhulka minhaa labaiyo tobankaas bilood waxaa ka mid a arbacatun afar bilood oo xurubun oo xaaraam ah in la dagaalamo aan la ogolayn daalika arrintaas inuu sanadku oo labaiyo toban bilood uu yahay oy kitaabka alle ay ku qoran tahay afar biloodoo xurumana ay ku jirtoon la bedbedeli karin addiinulqayimi waa dhaqanka wanaagsan diinta wanaagsan wey ee falaa tadlimuu ha dulminina fiihinna bilahaas oo ashhurul xurumka anfusakum naftiina waqaatilu lmushrikiina mushrikiinta la dagaalama kaafa iyagoo dhan kamaa yuqaatiluunakum say idinla dagaalamayaan kaafata dhammaan waclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahina maca almuttaqiina muttaqiinta inuu la jiro ayadan macnahay ka hadlaysaa waa maxay waxaa jiray caado ay carabta lahaan jirtay ilaahay miladii nebi ibraahim wuxuu ku jideeyey iyo diintii nabiyullaahi ismaaciil iyo shareecada nebi moxamedba in bilaha ay yihiin labaiyo toban oo bilaha shahrigaa la tirsadaa bilahan oo lagu tiriyo maaragtay sanawiga oo qoraxda lagu tiriyo kuwaas sharci maaha dadkaa iska xisaabta oo diriradaas ay ku xisaabtamaan bilaha sharciga ah oo ciddooyinka hadday gabadha la furo ama laga dhinto ama acmaasha bisha soonka oo kale ama xajka lagu yaqaano ama ballamada waa bilahan caadiga ah oo bishaan dhalato oo dhammaato waay waan laba iyo toban bilood wey kitaabka allay ku qoran tahay ilaa markii cirkan uu ka abuuray ayaa lagu qoray soo maaha bilahaas ilaahay wuu qaybiyey afar bilood waa bila xurmo leh la iskuma tacadi karo la iskuma dagaalami karo dagaal lama ogola ashhuru xurmaa la yidhaahda maxaa marka loo soo arrintaa loogala jeeda waxaa loogala jeedaa sida hadda oo aayadda ku xigta ay noo sheegi doonto carabtaa qalad samaysay maxay sameeyeen carabta waxay ku noolaayeen duulaan iyo weerar iyo dhacay ku noolaayeen waxaa beera ma aysan fala jirin dhulku waa dhul iska saxro ah marka isboobkaas hebel u duul xoola ka soo dhac halkaa badar ka soo dhac weerar ayay maaragtay mooryaannimo ayay ku noolaayeen bilaha xurumkaa marka lama dagaalami jirin waxaa dhici karta bilaha xurumkaana marka waxaa weeye saddex bilood waa israacsan yihin dilqacda iyo dilxaji iyo muxaram waa israacsan yihin rajabna waa gooni soo maa maxay samaynayaan dilqacdo markay xajkaa ilaa loo socda waa fadhiisanaan dagaalka joogsanaan dilxajana xajkii baa la joogaa xajkii markii laga laaqo waa baahanayaan waxay leeyihin hadda muxaramaa nagu soo socota meesha guriga waxba ma yaaliin xoogaa muxaramkaan aan wareejinno oo shahru xurumka aan ka wareejinno safar ama bil kale aan geyno hadda aan weerar tagno aan isboobno niman marka reer banu kanaano la yidhaahdo ayaa xagga dayaanada iyo waxaan oo maaragtay ay yidhaahdaan dhawaaqiista maaragtay maxaan oo maaragtay waxaa diima ay ku maadaan oo dhawa ay yidhahaan maaragtay dhuquusta u qaabilsanaa waxaan ay kaniisadaha iyo waxaan ay ka sameynaa dhuquus ay yidhaahdaan oo brotocoolkan xoogaa la raacayo ninkaasaa loo tegayaa marka muqallasaa la dhihi jiray reer bani kanaano ahaa markaasaa waxaa leeyahay bishaan muxaram oo soo socota xalaal nooga dhig ama safar hadhow xaraam ka dhig ama bil kale waayahow dhahaa markaasuu leeyahay aniga hebelaan ahay warkayga lama celiyo soo maaha maaragtay ana laa akdib walaa uradu kalaami bisha muxaram oo soo socota waa xalaal safar ama bil kalea ah ayaa hadhow xaraam oo leeyahy weerarkii isdhiciyaa meeshaas ka soconay saasay marka ku dhaqmi jireen taasina waa tacadi waxaa la yidhi ma jirtaa la yidhi arrintu waa sideedii ilaahay marka hore u jideeyey diinta nabi ibraahim lagu jideeyey diinta nabi ismaaciil lagu jideeyey diintan islaamkana saasaa lagu jideeyey waa laba-iyo tobankaas bilood oo ashhurta qamariga ah afar bilood ayaa xaram ah oo laysdagaalami karin iyo sideedda kale afartaa biloodda waxaa dulqacda iyo dilxaja dilqacda dilxija iyo muxaram iyo rajab alladii bayna maanta maar jumaada athaani wa shacbaan rajabkaa u dhaxeeya rajabu mudaraa la yidhaahdaa intaas ayaa marka xaraam ah marka iyaga waxaa lala dagaa nasiica waxa la yidhahdo gadaal ka imaan doona ayaa loo diidaya oo wuxuu yihi nabigu fii xaj ulbidaac calaa ina azamaana qad isdaara kay-ati waqtigii waa soo wareegay yowma khalaqa asamaawaati waalard السنة اثنا عشر واي منها أربعة حرم ثلاث متواريات سدح وشحتة ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجوى مضر الذي بين الجمادى والشعبة شعبة أفرتاس بلو يا حرمة مرك وحرة ماشي سي ولو سو عليو تعدي ولا جوجيو إن عدة الشهور بلاها تردود عند الله اثنا عشر شهر أيها عددها هذا دي هوان هذه هذه لقد انتو عدة ترسنيش waxawey waa bilahaasaa lagu xidhi tirsanay nasiibuna waa noo imaadana waxaa lamid tahay iyadoo dhahan hadda ramadaanaa soo socda ramadaan wallaahi bil kullaan hodhow kusoo aadan yihiin xoogaha noo dibdhiga bal maaragtay bila bilaa qabow xoogaa maaragtay ilaa oo ka yimaado waa saas oo kale haddii la yidhahdo sare madiina waxaad ma la dibdhigi kara ramadaan hadda mase meeshuu kusoo aado waa inaan soonow marka waa sidaas oo kale ay samaynayaan ramadaanka sidaa haddaa soon annaga ma dibdhigi karno saas kole isaga dibdhigaayaan marka marka waa qalad ina ciddat ashuhuri cinda allaahi ilaahay agtiisa itnaa cashara shahran waay fii kitaabillahi kitaabka lowxulmaxfuudka saasuuna alla sharciyeeyey waana bilaha cidooyinka iyo cibaadaadka lagu tirsa xajka iyadaa lagu tirsanayo ma ku tirsanaysid maaragtay julay iyo juun iyo midna ku tirsanaysid maysid cidooyinka bilaha qamarigaha lagu tirsanayo haddii hadda laga dhigo ramadaanka iyo ciidaha bishaa bilahaasaa lagu tirsanaya waa saas mawaacidda xataa iyada in lagu tirsado muslimiintuna isticmaalaan yowma khalaqa samaawaati maalintu ilaahay cirka abuur laga bilaabo iyo walarda dhulka maaragtay bilahaas labiyo tobanka ah ilaahay ayuu jideeyey subxaana wa tacaala minhaa waxaa ka mida labiyo tobankaas arbacatun xurumun afar xurmaysan oo la isdagaalami karin daalika kaagaasana addiinu qayim ayaa dhaqanka toosan ah bilah in laba bedelo ma ahan oo la akhiro waa waa arki doontaa ee falaa tadlimuu fiihinna anfusakum naftiina ha dulminina waa isdagaalaminina waqaatilu lmushrikiina mushrikiinta la dagaalama kaafatan dhammaan kamaa yuqaatiluunakum kaafa sayagaba meel kale idinkala dagaalamayo marka halkan culimmadu waxay isku khilaafaan bilaha xurmada le gaalad ma lala dagaalami kara mase lalama dagaalami karo qaar waxay dhaheen waa lala dagaalami karaa oo waxay dhaheen nabigu calayhi isalaatu wasalaam hadda gaswatu xunayn aan soo marnay dagaalku wuxuu socday ilaa bisha dilqicduu socday waa lala dagaalami karaa oo waa la nasakhay leeyahin gaalada in lala dagaalamo qaarna waxay dhahaen maya sababtoo ah ayagaa duulaanka soo bilaaba nabigu kuma bilaabin calayhi isalaatu wasalaam adigoo culimmada labadaas qool ay kuyi leeyihin waqaatilulmushrikiina kaafa dhammaan la dagaalama dhinac kamana kamaa yuqaatiluunakum kaafa iyaguba si aan kala har lahayn idinla dagaalamayna ayaguna kala har si aan lahayn dhinac ka mara waaclamu waxaad ogaataan ha baqanine ana allaha ilaahay maca almuttaqiina muttaqiinta inuu la jiro uu guulaynayo insha allah casharka beriya wallahu aclam sal alla ala